waxaa kaloo jirta niman tuuga ah oo burcad ah oo abaabulan waayo oo organized crime ah oo kusoo badbadanayo magaalada magaalada hadda waxay noqonaysaa lama mari karo habeenkii waxaan ka codsanayaa jiifafta oo imaqlaaya oo muxuu ahaa isku shaqada aan nahay nin walbaba xaafadiisa yuhumba ku mida in la adkeeyo oo nin walba soo jooda wajeer sidii hore ma aha wajeer tuugadii baa kusoo badatay tuugadana waxay nooga imaanaysaa hoos bay nooga imaanaysaa waxay la kaashanaysaa dhalinyartii magaalada ayay la kaashanaysaa marka waxay noqotay magaaladii securitigeedii inuu gacanta kasii baxayo oo tuugo fara badan oo hadda hubaysan oo midiyo wato baangado wato habeenkii dadka kusoo yaacaya meelo badan baa hadda ay ka socotaa hawsha iyada ah marka waxaan ka codsanaynaa inaad dadkii nin walbaba xaafadiisa iyuunbaa ku mida uu ka adkaado dadweynaha ay soo joodaan oo magaranaysaa arkaan dhibka wadanka haysta ma aha keli in nin askari oo jooga station keli in wax loo qabto annaka jiifafta inaan la kaashano culammada dhalinyarta gulo tuugadan laska dhiciyo magaaladii ammaankeeda gacanta aan ku soo celino sababtoo ah wajeer sidan ma ahaan jirin marka meel walbo waxaa lagu leeyahay jiif jiif keligiis waxba ma qaban karo ilma adeeryaaloo magaalada neyto ammaankii sida hore ma aha niman tuuga oo abaabulan oo nala jooga oo ummadda dhalinyarta dhibaaya oo ma garanaysaa maamooyinka dhibaaya qofka maskiinka farqihiis wax ka furanaya mobayl gacanka kuma qaadan kartid hadda sidii bay ku socotaa gaarisa sidan ahayd waa laga shaqeeyey hadda sida gaaris hadda sidii gaarisa annaka nagu soo guuraysaa nimanka tuugadaha ay ka soo carareen mooyaale gaarisa ka soo cararay kuwii nairobi ka soo cararay islii baa nagu soo fakaday annakana waa iska hurindaa marka waxaan doonayaa jiifafta inay i kala kacaan dadweynaha ay kacaan nimanka embiyaasha ah inay sababto ay gacanna siiyaan oo dadweynihii loo kaashado countiga sidiisoo kale inuu gacanna siiyo masaajidada laga wacdiyo tuugada la iska dhiciyo